warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal qodobadan warkaydinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkoo soo dhoweeyey heshiisa lagu gaaray etoobiya guddiga e a c c oo u yeeray barasabka kakameega iyo dowladda soomaaliya oo joojisay warkhadaha baaritaanka covid nneteen kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa saddexda bisha toban iyo koowaad ee novembar sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkaidinkugu hayna kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruto ayaa soo dhaweeyey heshiis ay gaareen dhinacyada isku haya siyaasadda waddanka etoobiya tani ayaa timid kadib markii ay is-afgarad wada saxiixdeen dowladda federaalka etoobiya iyo maamulka gobolka waqooyi ee tigrey william ruto ayaa ballanqaaday in kenya ay garab buuxa siin doonto heshiiska nabadeed ee qalinka lagu duugay waxaa arrintan garwadeyn ka ahaa midooda afrika iyadoo uu hogaaminaya waddanka irahde xusay in tallaabadan ay tahay midda la jaan qaadayso xasiloonida gobolka qoraal uu soo saaray ayuu markaasi ruuto wuxuu uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo hogaanka gobolka tigreyga oo uu sheegay inay qaadeen tallaabo geesinimo leh ciidamada labada dhinac ee heshiiyey ayaa muddo ku dagaalamayay gobolkaasi waxaana howlgaladii ka dhashay eerahdee howlgalladaasi ka dhashay dhimashooyin barakaac iyo dhibaatooyin kale guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c ayaa u yeeray guddoomiyaha dowlad deegaanka kakameega fernandes braza mas-uulkan ayaa laga doonayaa inuu ka jawaabo su-aalo ku saabsan musuq maasuq lala xiriiriyey xilligii uu ka shaqaynayay shirkadda xiriirinta korontada dalka ee kitrako barasa ayaa markaasi lagu wadaa in e a c c kasoo hormuuqday isniinta soo socoto ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bishan toban iyo koowaad ah ee november barasabka ayaa waxaa markaasi wax laga weydiin doonaa khandaraas si sharci darro ah loo siiyey shirkadda mashruuca fulinaysay ismaamul ka fulinaysay ismaamulka marsabet xilli uu ahaa madaxa fulinta ee shirkadda e a c c ayaa sheegtay inay dib ka shaacin doonto faahfaahin dheeraada oo kiiskan ku saabsan maadaama hadda lagu guda jiro wejiga koowaad ee baaritaanada wasiirka wasaaradda ganacsiga maalgashiga iyo warshadaha ee dalka moses kuria ayaa sheegay inuusan jirin qorsho lagu mamnuucayo ka ganacsiga dharka huudhayda ah arrintan ayuu caddeeyey xilli uu xalay waraysi siinayey telefishinka maxalliga ee sitsin hadalka kuuriya ayaa imaanaya kadib markii ay dhowaan soo baxeen warar sheegaya inuu joojin doono in dharka huudhayda ah lasoo geliyo gudaha waddankani kenya hase ahaatee warbixintaasi ayuu waxba kama jiraan ku tilmaamay wasiirka ayaa taasi beddelkeed carabka ku adkeeyey in ganacsigana uu ka dhigi doono mid si weyn loogu tartamo wuxuu intaasi ku daray in wasaaradiisu ay dadaal ku bixin doonto xoojinta soo saaridda dharka ee gudaha waddanka
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa gebi ahaanba joojisay waraaqda baaritaanka xanuunka covid nneteen ee dadka socdaalka ah maadaama uu cudurka dalka soomaaliya ka yaraaday qoraalka wasaaradda ayaa lagu yiri dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka safraaya iyo kuwa usoo safraayaba soomaaliya lagama rabo warqad markaasi caddaynaysa in uusan qof ka qabin xanuunka covid sagaal iyo toban madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah iyo sidoo kale madaxweynaha masar cabdicasiis al siisi ayaa kulan ay ku yeesheen dalka aljeeriya waxay kaga wada hadleen howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda soomaaliya abaaraha iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa cuntayarida sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya ee villa soomaaliya madaxweynaha masar ayaa ballanqaaday in soomaaliya ay ka caawin doonaan dhanka cunayarida si kaalmo loo gaarsiiya dadka abaaruhu ay saameeyeen war-saxaafadeedka kasoo baxay xarunta madaxtooyada ee soomaaliya ee villa soomaaliya ayaa u dhignaa sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulandaceedyo la yeeshay ama kulandaceedyo kula yeeshay magaalada ee caasimada ah ee dalka aljeeriya madaxweynaha dowladda masar cabdicasiis al siisi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uga warbixiyey dhigiisa masar howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda gobolada dalka iyo dadaalada ee dowladda soomaaliya ugu jirta xasili- waa xasilinta deegaanada ah ee laga saaray kooxda al-shabaab si dadka iyo nolol u helaan iyo adeegyada aasaasiga ee bulshada ayaa xoojiyey muhiimadda ay leedahay in soomaaliya lagu taageera dagaalka looga soo horjeeda kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale kala hadlay madaxweynaha masar saameynta daran ee abaarta iyo isbeddelka cimilada ay u geysteen soomaaliya taasi oo sababtay in tiro badan oo shacab ah ay ka barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaasi oo u baahan gargaar bini'aadanimo madaxweye dhankiisa madaxweyne cabdi fitaax al siisi ayaa soo dhaweeyey guulaha ay dowladda soomaaliya ka gaartay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo nafurnimada ay muujiyeen shacabka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada xoogga si ay iskaga dulqaadaan kooxda al-shabaab waxauna muujiyey siday diyaar ugu yihiin taageero buuxda oo ay la garab istaagaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed madaxweynaha masar cabdicasiis al siisi oo ballanqaaday inay soomaaliya ka caawin doonaan dhanka cunayarida si kaalmo loo gaarsiiya dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa intaasi raaciyey in shirka soo socda ee cimilada ee ka dhacaya masar ay cod ah ugu noqon doonaan soomaaliya sidii uu caalamka ugu baraarugi lahaa saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay soomaaliya ururka haweenka qaranka ee soomaaliyeed ayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay ku qabteen kulan taageero loogu muujinaya ciidamada xoogga haweenka ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada iyo hogaankooda ee ku jira dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab qaar ka mid ah haweenkan oo madasha ka hadlaya sheegay ah inay jiraan ah dhibaatooyin ay dhaf- naftooda kala kulmaan kooxda waxay codsadeen in la siiyo doorkooda hogaamineed ee ciidamada dalka soomaaliyeed
sheegayaa ciidamada qalabka sida kuwa macawislayda kuwa kale uu hogaaminayo jenaraal odowaa cali jayto cismaan jenaraal biixi gacmadulle dhammaan saraakiisha ciidamada qalab saajanada hogaaminaya inaanu garabkiina taaganay war biyaha ha la qaado war baraxa ha la qaado war caanaha ha la qaado war sabaayada ha la dubo war burka ha la dubo war aboorkuwa dudun buu dhisaa aboorku hadduu dudhiso wubax war wax walba aynu qaban karnaa haweenka soomaaliyeed wax walba waynu qaban karnaa waxaan u sheegayaa ragga soomaaliyeed inaynana yasin taayada habar habartaa ee sagaashan jirka iyo taayada lix jirka waxgarad baanu leenay si walbaan wuxuu annagaa idin dhallay naaska iyagaa soo nuugteen war ragganimada xaggaad ka keenteen annagaa naga keenteen xaggee ka keenteen ragganimada annagaa naga keenteen soomaali hilibkeedu wuu soo diyaargaroob soomaali waa loo soo diyaargaroobay annaga dhiiggadagii waa la laqay annaga dhimirkadagii waa la naqay annaga hilibkadagii waa aragteen meesha uu yaalla maalin kasta hilbahayagii gacan meel taalla iyo adin meel yaalla iyo af meel yaalla baan noqonnay war fadhiga aan ka kacno war aan gacnaha isqabsanno war aan guryaha galno war aan meel kasta aadno war aan fadhiga ka kacno war qof gooniya la goobi mahayo war dawlad la goobi mahayo war sooba maalin kasta dawladi ma joogin war waa aad aragteen maalin kasta calal gaduudan baa madaxa noogu xidhan hilbahayagii dhulka u yaallaa war maxaa soomaali ku dhacay war maxaa damiirkii ku dhacay war maxaa dadnimadii ku dhacay war ingiriis baan iska celin jirnay oo calankaan qaadannay annagoo aan toban dhammayn toban wiil baa curisay war ma annagoo intaas oo kuna aan shabaab iska dhici weyn waxaan ku biirinayaa codkayga gabdhuhu waa kuwa dibadda fadhiya waa kuwa bahalkii jaadka gadaya waa kuwa yaanyada gadaya waa kuwa maxay tacjiinka gadaya waa kuwa ilmaha jaamacadaha uga soo bixiya dhibaatadaas waa kuwan aaba la korin waa kuwan adeer la korin waa kuwan cidka warqabta la arag haddana la qarxiyey ilmahoodii dhinteen ayaguna dhinteen isbitaallada daasan waxaan idinku guwaabinaynaa geeridu mar bay dhacdaa qofkana ilaahay baa u qoray xilliga uu dhimanayo saacadda laguugu talagalay kama aakhirayso kamana soo hormarayso waxaa dullinimo ah inaan maalin walba aan duugna duugaheenni kiina duugi lahaa kii intaan nool nahay noo adeegi lahaa kii xajkanna geyn lahaa gabadhinna xanaanayn lahayd inaan horteenna annagoo indhaheennu ay shanta yihiin aan duugno oo aan ku kor barooranno oo dabadeedna aan horay u soconno taasi nama qabato waxaan u baahannahay shabaab inaan la dagaalno taageerayaasha madaxweynaha dalka barazil jair bolsonaro ayaa ciidamada qalabka sida ay waddankaasi ugu baaqay inay xaalada siyaasadeed soo farageliyaan tan ayaa timid kadib markii guddiga doorashooyinka ee barazil uu axaddii shaaciyey in markaasi luuz uu helay aqlabiyadda codadka laga dhiibtay doorashada dhacday oo markaasi ah- ah boqolkiiba konton iyo kow bolsonaro ayaa ilaa iyo hada si rasmi ah u xirin in loolanka looga adkaaday tani ayaa imaanaysa iyadoo la qorsheynaya in luula uu talada baranziil si rasmi ah ula wareega laga bilaabo kowda bisha janwari ee sanadka soo socda ee labada kun labaatan iyo saddexda